halkani waa washington laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o e da waad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah lixda bisha noofembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada beri waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mida doorashooyin ka dhacay gobollo ka mida maraykanka
farxaddaa dareemayo luqad maba ku hadli karibo hadalna maku goobi kari adna codkooda isiiyeen ee ay igu kalsoon yihiin wallaahi aada aada ugu faraxsanahay and i'm proud of like supportkaa helay waa gabarh soomaaliyeed oo ka mid noqotay dadka guulaystay waraysi ayaan idinka haynaa waxa kale oo aad maqli doontaan
waa la keenay lacag inta lacag annaga aan maqlayno oo dhagahayna aan ku maqlayno oo masaakiin loogu soo talagalay oo jabuuti laga keenay oo hargeysa laga keenay oo puntland laga keenay oo galmudug laga keenay oo xamar laga keenay oo laga keenay inxuu ahayta nairobi cidday faraqa ugu jirtaa ciddaasa masaakiinta u maqanoo siinay horta waa isweydiintaasaaba isweydiin mudane waa kaalmooyinka bini'aadanimo ee gaaraya magaalada beledweyne warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee dhegaystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waa doctor maxamed cabdiga boose oo waraysi uu siiyey v o a-da ka dayriyey xaaladda siyaasadeed ee somalilan wasiirka warfaafinta somalilan ayaa ka jawaabay eedayntaas waxa uu ka yidhi idaacadda ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka natiijooyin hordhac ah ayaa ka soo baxaya doorashooyin isugu jiray kan guddoomiyaha gobolka golayaasha deegaanka iyo guddiyada waxbarashada oo talaadadii shalay ka dhacay gobollo ka mid ah dalkan maraykanka gobolka kintaki gobollada kintaki iyo mississippi ayaa waxaa ka dhacay doorashada guddoomiyaha gobolka kintaki oo uu si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii madaxweyne donald trump ayaa waxaa kursiga guddoomiyaha guul ka sheegtay andi bashiir oo ka socday xisbiga dimuqraadiga waxa uu ka badiyey guddoomiyihii xilligan matt bevin oo jamhuuri ah gobolka mississippi weli laguma dhawaaqin waxaase hogaaminaya oo ay u badan tahay inuu mar kale soo laaban doono guddoomiyaha gobolkaasi tate rivis oo jamhuuri ah waxaa la tartamaya xeer ilaaliyaha guud ee gobolkaas jim hood oo dimuqraadi ah gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington d c aqalka senatka waxaa guulo ka sheegtay dimuqraadiga waxaase weli aanan lagu kala bixin aqalka wakiilada ee gobolkaasi wixii kusoo kordha waanu idiin soo gudbin doonaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa iiraan ugu baaqay inay soo maraan dariiqyada rasmiga ah ee laysku weydaarsado maxaabiista si ay labada dhinac isu weydaarsadaan maxaabiist ay kala hayaan wakiilka gaarka ah ee iiraan brian hok oo isniintii la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaanu wax faahfaahina ka bixin doonin dhowr qorshe oo saraakiil iiraaniyaan ah ay u sheegeen saxaafadda oo la xidhiidha isweydaarsi maxaabiis afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan cabaas mousafi ayaa bishii oktoobar saxaafadda u sheegay liiska ay ku qoran yihiin maxaabiis iiraaniyiin ah oo ku xidhan xabsiyo ku yaalla maraykanka oo ay doonayaan inay sii daayaan maraykanku iyaguna si ay u sii daayaan maxaabiis maraykana wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jafaad zarif ayaa isaguna maruu booqasho ku joogay new york bishii abril ee sanadkan sheegay inuu madaxweyne donald trump u soo bandhigay isdhaafsi maxaabiis bishii ogos ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii balse aanu wax jawaaba ka helin washington dowladda switzerland ayaa arrimaha maraykanka wakiil uga ah iiraan tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii markaasi oo ay ahayd sanad kadib xilligii xukunka iiraan kacaanka islaamiyiintu ay la wareegeen
warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington warar ku saabsan soomaalida ayaa inoo soo socda balse sidii aad warkeena ku maqasheen doorashooyin isugu jiray kan guddoomiyayaasha gobolada golayaasha deegaanka iyo guddiyada waxbarashada ayaa talaadadii xalay shalay ka dhacay dalkan maraykanka meelaha ay doorashooyinka ka dhaceen waxaa ka mid ah gobolka minnesota waxaana dadka guulaystay ka mid ah naadiya maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo saddex iyo labaatan sano jir ah oo aanan weli jaamacadda dhammayn oo ku guulaysatay kursiga mid ka mid kursi ka mid ah kuraasta golayaasha deegaanka ee magaalada st louisburg ee gobolka minnesota iyadoo noqotay soomaaligii ugu horreeyey oo ku guuleysta kursigaasi goor dhoweyd ayaa waxaa wareystay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade
waxay la joogtaa naadiye maxamed oo noqotay gabadhii ugu horraysay ee soomaali ah ee muslina ee afrikaana ee waddankan qaxootinimo ku timid oo ku guulaysata xubin ka mida golaha deegaanka ee magaalada st louisburg ee gobolka minnesota naadiye hambaliyo marka hore iga warran dareenkaagii waxaa dareemaysa wallaahi farxaddaa dareemayo luqad maba ku hadli karibo hadalna maku hadalna maku goobi kari wallahi billahi wa- I- I'm so I'm so so so thankful that people voted and codkooda isiiyeen ee ay igu kalsoon yihiin thank you so much Eh, dad fara badan ayaa halkan iskugu yimid caawa oo isugu jira soomaali iyo dadaan soomaali ahayn Eh, soomaali fara badan baa tartamaysayeen ilaa iyo hadda qofka la xaqiijiyo inuu guulaystayna waa adiga dareenka noocaasa sideed u arkaysaa والله هذا هذا وفرحسنهاي and I'm proud of like support كهلي and دتكي او استاكسناي او عاوناي um yeah I'm I'm I'm I'm I'm just happy maxaa ku maxaa keenay baad isleedahay inaad guulaysato I think it's because dadka way arkeen inaad daacad ahay oo inaa rabo si fiican soom- eh, eh, eh, dadka oo saynuusbaka degan ah, inaa u kaalmeeyo rabo haddii guryo guryo fiican haddaa u loo keenaayo haddaa iskuulayaasha loo fiicnaanayo waxa alla eh, eh, problemka haystaan mushkilada haystaan inaa ka caawiyo ay rabaan daacadnimadeeday arkeen Eh, waxaa tahay haddana qofkii ugu yaraa ee ku guulaysta saddex iyo labaatan sanaad jirtaa eh, waxaa jaamacadda dhammaynaysaa bishan disembar ee soo socota Eh, in dadka magaaladan qof sidaa u da'yar ay aaminaan maxaad ku kasbatay maxay you know like um, hadda dadka badan eh, waa waa dad oo old eh mog tahay oo new ideas iyo new voice loo baahan yahay hadda xataa ciyaalka dhallinyarada xataa coday coday u baahan yihiin qofku garanayso waxay sa- samaynayaan waxay laga baahan yahay meesha lagu baahan yahay ay rabaan mog tahay anna codkaasna u noqdaa rabaa xilkan aad ku guulaysatay xil sahlan maahan waa xil aad u adag Eh, waxaa taageero ka helaysay eh, miller oo kursigaaga hore u fadhiyey Eh, duqa magaalada st louisburg uu ku taageersanaa Eh, qof dadku ay doonayeen oo weliba golaha laga dhex rabay ayaa tahay oo sidaas baad ku soo baxday xil culus baa ku- aa- aa- aa- aa lagu dhiibay maxaad maxaad lagaa filayaan aqbato I think um, I just want to make people proud. I want to make sure ina dadka eh, wixii alle iga rabaan ina ina u keeno. Mogtahay. Um, so I think halahaas le halahaas le aan rabaa inaan sameeyo.
maxaa qaban waxyaabaha aad eh, ku soo ololeysay aad doonayso inaad qabato Eh, hadda kursigii awal waxay ahayd su-aashu maxaad qaban doontaa Right.
hadda kursigii baad ku guulaysatay Right.
waxyaabaha kuugu horeeya hal labo saddex aad qabanayso Okay, kow waa guryaasha oo meeshan qaali ka ah ee guryaasha inaa maxaa lahay oo wax raqiis ah dadka ciyaal haystaan oo go- labada shaqo already haystaan ee welina g- meesha karaysan karin oona guryo meesha lagu gada karin inaa guryaasha ah, focus saaraa rabaa laba maxaa rabaa ciyaalka youthka labada dhaqan kula xudhumsan inay focus saarno ee resourceska siino ee iskuulkeena iyo shaqayaashoodii waxooda inay ku inay ku ba- ay ku dabaaldegaan hambalyan kuleeya guul wacan thank you thank you Eh, waxaa waxaa halkan aan la joogaa faadumo nuur barqadle oo ah hooyada dhashay ee naadiye maxamed Eh, iga warran sideed u aragtaa dareenkaaga gabadhaada oo weli jaamacaddii aan dhammaynin saddex iyo labaatan sano jirta inay gobolka minnesota eh, magaalo ka mida magaalooyinka ugu waaweyn ay ku guulaysato golada deegaanka waxaa aad iyo aad ay cawada farxaddayda lama soo koobi karo maasha allah dadaalkii iyo orodkii aan yaantaan ku jirna ma cawada waa ku guulaysanay ilaahay waxaa uga baryaynaa inuu meel qayr qabto iyo wax qayr qabto ee gaarsiiyo Eh, gabadhaadu waxa ay soo baxday doorashada ku soo baxday xilli ay adag tahay waddankan maraykanka eh, dadka muslimiinta ah oo ku dhaqanna eh, ay cunsuriyad la kulmayeen Eh, magaalada st louisburg oo dadka ugu badan ay caddaan ahaayeen oo ka codaynayay in gabadhaadu ay ka soo baxdo farriinta ay diraysaa waa maxay wallahi frinta dara socota inuu isbeddel jiro in dadka qaxootiga eh, soo imaanaya lasoo dhowaynayo inaad diversity meesha ka jiro inaa gabadhayda dadka ugu badnaa ee garabka siinaya ay ahaayeen dadkii
Eh, ka hooyo ahaan gabadhaada hadda waa ay guulaysatay Eh, xil bay eh, ku guulaysatay maxaad kula dardaarmi lahayd waxaan kula dardaarmayaa inay eh, maxay ahaato sidii waajibkii la saaray ay si, si wanaagsan u gudato ilaah waxaa uga baryaa iyadana inuu ilaahay meel qayr qabto iyo wax qayr qaba iyo nolosheeda iyo hooshii loo, loo egmadaba inay si wanaagsan uga soo- uga soo- uga soo baxdo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo u waramayey wariyaheena v o ed ah nuur xasan nuur oo iminka studioga igula sugnaa maxamuud ayaa weli khadka ayaa iminka toos waxa uu ugu jiraa khadka telefoonka isagoo oo ku sugan goobtii natiijada lagaga dhawaaqay maxamuud may maqlaysaa aad iyo aad ayaa mahadsantahay maxamuud ee mascade bal waxaad nooga warantaa doorashadii dhowr natiijo ayaa lagu dhawaaqay cid kale oo soomaaliya oo guulaysatay
waxaa sidoo kale guulaystay cabdisalaan shariif aadam oo ah nin isagu muddo fara badan magaalada gobolka minnesota khaasatan magaalada sembol guddoonkeeda aan ka idhaahde ka mid ahaa macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee dadweynaha magaalada sembol cabdisalaan waxa uu u tartamayey guddoonka waxbarashada ee magaalada friendly oo kamid ah magaalooyinka ay dadka soomaalida u degan yihiin ee gobolka minnesota goor dhaweyd ayaa isagana la shaaciyey in uu kursigii guddoonka waxbarashada ee uu tartamayey uu ku guulaystay sidoo kale waxaa tartamayay dad kale oo soomaali ah oo iyagu goobo kala gedisan u tartamayey magaalada sembol oo kale laba qof oo soomaali ayaa ka tartamaysa ilaa iyo hadda natiijada magaaladaasi laguma dhawaaqin lamana oga goorta ay soo bixi doonto laakiin cabdisalaan aadam oo isagu guulaystay ayaan dadka telefonka goor dhaweyd kula xiriiray isla markaasina aan dareenkiisa weydiiyey iyo weliba sida uu u arko guushan uu ku guulaystay
maasha allah alxamdulilah dareenkaygu aada u fiican yahay walaal waa arrin runtii muujinaysa isku kalsoonida iyo qofku markuu dadaal muujiyo dadkana uu runtii uu ixtiraamo uu la shaqeeyo dad kala duduwan inay natiijadu ay wanaagsanaanayso oo sidii aan filaya ayay noqotay alxamdulilah wallahi shaqadan de fadhi ma yaalo waad ogtahay waxbarasho iyo iskuulle iyo wax la xidhiira iyo caruur iyo waalid iyo macalimiin waa arrin berriba yani ay shaqadeedu bilaabanayso marka waxaan rajeynayaa marka horeysa inaan kulley wargeliyo dadkii maamulkii iyo dadka kaloo boodhka la doortay cusub iyo inaanu kulley isu hambaliyeyno kadibna policyga iyo agendada iyo waxyaalihii marka lagu shaqayn lahaa aanu dardar gelino adna aan soo qadimo arrimihii aan ballan qaaday oon ku tartamayay
waa tahay maxamuud wiilkaa soomaaliyed isna waa u guulaystay sida uu sheegay cid soomaaliya oo tartantay oo iyagu aan og inaanay guulaysanin ma jiraan
ilaa iyo hadda cid la xaqiijiyay inaanay guulaysanin ma ay jirto laakiin waxaynu sugaynaa saacadaha soo socda inaynu ogaano cidda guulaysatay iyo cidda aan guulaysanin oo markaasi aanu kala ogaan doono laakiin waxaa la odhan karaa doorashadan oo shan qof oo soomaaliya inta la ogyahay gobolka minnesota ay ka tartamayeen haddii laba qof ay ku soo baxday in ay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota oo maalmihii u dambeeyey aada arkayso doorasho kastoo ay galaan soomaalidu in ugu yaraan hal ama laba ay kusoo baxayeen kuraas ay u tartamaan soomaalida gobolka minnesota aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo jooga minneaboles kuna sugnaa goobta natiijada lagaga dhawaaqay doorashada wixii kasoo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe iyo idaacadaheena dambe halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
tahay sida aad sheegtay cabdixaafid oo mascadana waxa uu joogay goobtii doorashada ee ka dhacday ee magaalada st louisburg ee gobolka minnesota haatanna somalilan siyaasi doctor maxamed cabdi gaboose oo dhowr boos ka soo qabtay xukuumadihii hore ee somalilan ayaa walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed ee somalilan ay hadda marayso isaga oo ugu baaqay madaxda sare ee xukuumadda in ay ka howlgalaan sidii loo dhammayn lahaa kala qaybsanaanta bulshada ee doorashadii sababtay waa kan khadar maxamed cakulle oo warbixintan inooga soo diray magaalada hargeysa dogtor maxamed cabdi gaboose oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan xilliyo kala duwan islamarkaana dhowr jeer noqday guddoomiye urur siyaasadeed ayaa waxa uu maanta ka warramay xaaladda siyaasadeed ee somalilan ee wakhtigan sidaad sheegtay anugu xirfadayda ayaan ummadayda jeclaa inaan ugu hagaarbaxo kaalintaana aan ka buuxiyo laakiin nasiib darro nin samada ku nool maahi dalkayga ayaan la noolahay dadkuna caafimaadka keliya ma aha marka waxaan arkay in dalkii uu maalinba maalinta kasii dambeeya gacanta kasii baxayo marka waxyaalahaasoo dhan markii aan darsay waxaa khasab naftayda ay tiri waajib baa ku saaran inaad dalka ka hadashid arrintiisa talana cidda maamulka haysa aad siisid ummadana aad siisid haddii aan arrintaa baadi goob nafteeda u galay ummaddan maxaa halkaa gaarsiiyey hadday shalay mid ahaayeen maxaa gaarsiiyey hadday shalay nabadooda ahayd somalilan in boorame jabhad ka abuuranto ceyrogaabo ka abuuranto soolbar maxaa sanaag bari ciidamadii ay dhaqaaqaan buuhoodleel ay maaragtay abaabule dhaqaaq uu ka jiro maxaa somalilan waa ta soo urureysa waxay aniga ila noqotay in mushkilada meesha taalla ay tahay in siyaasad kooxaysan dalka lagu maamulo oo in istustay inay ummadda kala qaybiyaan sidii maarata isticmaalkii qaybi oo xukun inay maaragtay ku habeeyeen iyakoo dantooda gaarka ah maarata arrintaas ka wada marka kala irdhayn iyo isubahla gelin marka midna wuxuu haystaa inkii kale cadow ku yahay kana wuxuu haystaa inkii cadow ku yahay iyakoo wax ay isku geysteen iyo waxay kala haystaan iyo walaaltinimadoodii mooye aan waxba jirin waxaan u arkaa haddii halkaasu dawoodo inuu dalkooda dawoobayo xisbigii kulmiya mar labaad soo noqday marka talana madaxweynaha waad ku dhex dartay waa iyo kooxdaasi maxayse talada madaxweynuhu tahay
de madaxweynuhu kooxduu ka mid yahay kooxduu ka mid yahay ragga talada culculus hayay hadda iyo horeybaa kooxday ka mid ahaayeen kooxdaasi waataad arkaysid lahubo gabaad iyakoon wax dana ay u hayaanan siinin beelo loo tusayo maaragtay in iyaka ay yihiin qaarna laga dhigayo sumado cadow laga dhigayo shisheeye xuquuqdoodii maarata ay lahaayeen maarata ay dalka ku lahaayeen maalin walba maarata laga maxaarata dibadda laga dhigayo de cabashooyinku maaha wax la tirin karo maarata taas dhexdeenna hadda waxaa haddana sii kordhay in dalkii oo dhan ay gaartay maarata cadaalad daradii marka madaxweynaha anigu waxaan kula talinaya dariiqa uu ku socdaha waa dariiq mugdiya dariiquu ka guulgaaraya maaha rag badan oo isaga ka horreeyey oo kuula dagaalayay ku jiray ayaa dariiqyadaas raacay waxay ku dambeeyeenna waxay ahayd burbur iyo magaxxuni waxaan kula talinaya walaalkay inay ugu badinayso inuu ummadda mideeyo inuu ummadda u dhex ahaado inuu ummadda naxliga ka saaro inaan isaga shaharkiisa koox lagu maamulinayo oo isagu caqligiisa iyo qalbigiisa uu dadka ku maamulo inuu dadka albaabada maxtooyada u furo inuu socdaalo oo maaragtay tuulo walba iyo meel walba la soo seexdo dadka oo xogtooda dadkan laysku bahalogeliyey isaga uu noqdo ka dhabtaa horta xanuunka ka baxayo inaan meeshaani aani maaragtay dhibaata jirin dhegta gaboose oo si gaara ula hadlayay idaacadda v o eda ayaan weydiiyey maadaama muddooyinka ugu dambeeyey uu faraha ka qaaday sida muuqatay arrimaha siyaasadda islamarkaana uu ku koobnaa xirfaddiisa gaarkaa ee dhakhtarnimo bal in ay arrintani noqon karto han siyaasadeed iyo damac siyaasadeed oo wakhtigan ku jira horta aniga damaca siyaasadeed idiima geyn lacag ummad masaakiina ka boob guryo ka dhiso carruurtaada dibadda u dir guryo maaragtay dubay iyo xag iyo xagga ka dhis ani damaca siyaasadeed waxaa ii geeyey taarikh wanaagsan ka tag taarikh wanaagsan ummaddaada ku dhex yeelo waxaa ii geeyey ubadka dhalanaya inay jid dad nooc dad wanaagsan baa kaa horreeyay isna inuu wanaagsanaado ayaa ii geeyey maanta alxamdulilah waan dhaqnahay marka waxaa kaloo ii geeyey daldololooyin badan arkayay waxaan nasiib u helay inaan dhowr madaxweyne wasiiro u noqdo ilaa maxamed siyaad waxaan arkayay meelaha khaladku ka jiro waxaan arkayay qabyaalad waxaan arkayay cunsuriyad waxaan arkayay kooxaysi waxaan arkayay shakhsi nacayb waxaan arkaya boob hanti masaakiinoo hareerahooda guryahooda agtoodana gaajo waxay cunaan iyana caruurtoodii maaragtay dibadaha maaragtay ay ku jiraan qasriyada ugu waaweyn waxaan arkaya waxaan arkaya naftaydiibaa ii sheegtay inay ru noqon lahayd garan maaye laakiin naftaydiibaa ii sheegtay malaha halkaa haddaad tagtid waad ka bedelaan lahayd kuwaan intaas marka igama suulin dareenkaas waanan qabaa ururada in la furaana xaq baanu leeyahay xisbiyada gudahooda inaan ka dhex tartama xaq baanu leeyahay haddii fursadda aan ar kale waa tartamayo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
wasiirka warfaafinta somalilan maxamed muuse diiriya ayaa eedeynta doctor maxamed cabdi gaboose ka jawaabay weriyaha v o eda sahre ciidle nuur ayuu u warramay horta gaboose mu muxuu u eedeyn dowladii jise dowladii jiray oo dhan way eedeen waana kuwii xilalka kasoo hortay oo maxamed xaafid ibraahim cigaal muddo kooban buu xilka u hayay aniga mustaqbal dhexe saddexda haweenimo warqada iligaa loo soo qoray dowladiisa iiraanyana uu kasoo shaqeeyey isagoo murashaxa waxaan doonaya oole waa muxuu ahaa murashax waa noqonayaa buu sii ahaa markii wixii uu qaadi karayay qaaday ayuu yidhi kolka xisb waan furanayaa waan waan ka tegayaa wasaaradda arrimaha gudahuna markaa dhaqaalo badan baa ku socday gaboosan wuxuu yidhi dadka waa xamili kari waaye sidii wax loo tasarufayay wayna xumadii socotay dadkii laisku dirayay gaboose intaa wuu joogay isagoo wasiirka arrimaha gudaha muddo yaroo kooban gaboose wuxuu ahaa ninkii keligii maxkamadda noqday malaha markii dambena waa kiintu iskaga tegay haddana shir beeleedkii aabahasi ka qayb galay marka uu leeyahay reere ka hadlaayo shir beeleed buu ka qayb galay isagaa isaga wax xumaynayo ee kala fogeynaya kamid ahaa dhakhtarkiisu waa dhakhtar weyn dadka iska daaka muxuu aha faqiirka ah ka waxaysan qaadi karaynin lacagta u ka qaado waxaa habboonay inuu u naxariisto maanta gacanta ku haya weliba professionkiisa ay tahay ugu naxariisto muxuu ahaa fiigan uu ka qaadayo ee aanay cidina soo degeni jirin dhakhtarkiisa dadkii dayarta aanay ka yimid intaana sanaysaana dayarka dayarka u badan tahay muse waxaan leeyahay taa ka shaqee hadduu meel kala sheegayana meel dhibaata ka taagan tahay ma jirto haddaanu isagu abuuraynin waan gartay wasiir wuxuu tilmaamay wuxuu tilmaamay doctor gaboose in waddanka jabhada ka dilaaceen oo koono kasta jabhada ka dagaalamayaan arrintaa ka warran in la yidhaahdo waa warbaahdeen dhowtoole la hadal hayay galbeedkana caawa iyo xalayga odayaashiisii iyo cadoor sida saraabiintii oo dhan way degan tahay hal way ka hadleen waxay yidhahan qof baa tahay ama kusoo noqon reerkaagii ama muxuu ahaa dawladda etoobiya iyo muxuu ahaa dadkaan jaarka nahayn waanu ka wada hadalay inaan wax dhaqdhaqaaq iga dhexin aanu ka iman hawl dhamaatay weeyaan taas jabhadda uu sheegaya dawaanka caroono intaa uu maqlayo way kamuu hadal maalin keliya muu odhan waa galad muxuu ahaa in jabhad dalka laga dhex abuuro maalin keliya muu odhan ma markii odayaashii iyo madaxweynihii iyo ay isu yimaadeen in la heshiiye hawshii la dhameeyey ee labadii reere walaalaha ahaa ee isfilaayay ay yidhaaheen hawsha iyadana nagaa dhamaystirayna hala madaayo ayuu ka hadlaya gaboose heshiiskoodana diidaya ma odayaashu yidhi namadii waana la soo noqonay naga dhibaato ma jirto madaxweynihii wada hadle ee nabad lagu kala tegay diidan yahay waa isweydiintay waa sucaal dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey dowladda aad xubinta ka tahay amaba aad wasiirka ka tahay in doorashadii wixii ka dambeeyey dadkii kala qaybsamay oo ay ku guuldaraysatay dadkii in la mideeyo arrintaasi sideed u aragtaan xukuumad ahaan hadalkayga aman kugu darayo haldoorkii iyo garbaweynkii iyo saraabiintii iyo raggii doorka ah iyo madaxweynihii iyo dawladdu waa kuwii sarkay waa kuwii heshiiska cad ku kala tegay hawshaa iyada ah wax maanta ka noola uu sii wadwadaa marka la heshiiyey dee lagama hadlo hawsha marka ay taagan tahay dhibaato ay taagan tahay raggii wax ka maleynayay ee muxuu ahaa ay tegay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo gacan libaax ee lahaa sagaashan sano gabadhaynan kursigaa fuuleyna dadka kala fogeynaya hogaaha waxa waxa maanta heshiisyaaba socda oo dhacay oo dhamaystir maanta u danqaya muxuu ahaa uga hadlaya anigu waxaan u arkayaa inuu arkay inay hawshaasi dhammaatay midda labaad waa koox uu leeyahay madaxweyne haddana wada talinayo anigu koox haddee maan fahmin uu doonayo u sheegayo xisbi qaran oo tartamaydu kasoo baxay ummadda maanta ku la ku ku doortay iyo ku aan dooraba si oo madaxweyneah waa la wada joogaa xisbiyadu way wada joogaan halkan isagu ka dilaacinayo uu ka eedeynayo kooxda ka dhigayo anigu maan gara saddex xisbi baa dalka ka jira gaboose dee waddani baan ku owey wadanimo dalkuu joogaayo waa waa waa laskarayn karaa laakiin kumay hadal beellaan wesko gabas ku hadlaya intaa muxuha dhakhtarkiisa dhex fadhiyo dadka lacagta badan ka qaadaya su-aasheeda ugu dambeysa dabcan doctor gaboose wuxuu la mid yahay muwaadiniin badan oo ka hadli karaa siyaasadda iyo xaaladda waddanku ku jiro marka waxyaabaha aad is odhan karto dhaliilahaasi way qabtaa oo way qaadan kartaa ma jiraan mise dhammaantood waa eedo aad u malaynayso inaanay dowladdu shaqo ku lahayn wax way dhaceen oo dee dhibaataa dhacday aan u malaynayo weliba isagu inay wax ka maleeyey laakiin haddii muxuu ahaye nabadiiba timid oo halkaa odayaashii weliba daan ilaal xaggu ka soo jeeday oo ilaa boqol iyo deedii ahaayo iyo dawladdu isu yimaadeen heshiis la kala qaatay labadii beeloode isfilaye isaga dee isfilayena ay amba baxeen ilaah hawsheeda annagaa dhamaysanayna gaboose wuxuu waxaa dan soo hola qaaday nabad dadkii wada hadlay waxa uu boodbodayde waxaan umalaanayaa inuu isleeyahay hawl kale kacdoon kale samee
wasiirka warfaafinta somalilan maxamed muuse deriye ayuu kaasi ahaa wariyaha v o eda sahle sahre cidlo nuur ayuu u waramayey haatanna beledweyne howlaha gargaarka ee lagu gurmanayo dadkii ay saameeyeen fatahaadihii beledweyne ayaa si habsami leh u soconaya sida uu ku soo waramayo waryaheena xuseen xasan dhaqane
gargaar u badan cunto sida bur bariis iyo sonkor ayaa loo qeybiyey in ka badan ilaa afar kun oo qoys sida ay sheegeen ururada maxalliga ee ku howlan arrimaha gargaarka xuseen cismaan cali waa guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan v o a ayaa wax ka weydiisay sida kan maamul ahaan ay howsha gurmadka u socoto saddex qaybood aan u kala qaadnay qayb waa dhanka maamulka iyo ka dowlad ahaan wixii noo soo gaaro qaybna hay-adaha samafalka ayaan ka helnaa qayb saddexaadna shirkadaha sida dahabshiil hormuud iyo ganacsatada saddexdaasaan u kala qorshayn marka qaybta oo ganacsatada sida shirkadaha shirkada hormuud iyo dahabshiil iyo ganacsatada waa madax banaynay ayaga inay yani maadaama ayaga wixii ay keeneen dhaqaalihii ay keeneen waxaan u madax banaynay inay hawshooda ay fushidaan ay hawshooda qabsadaan laakiin maamulka ay soo wargeliyaan si iyo goobta lagu bixina inaan u cayinno si marka amnigii wixii aan kala shaqeyno marka si wanaagsan ay hadda ku socotaa xaqiiqatan maalmahan marka midda hay-adaha samafalka sida w f b sefta dashindaram d r c ayagana firkooda iyo hay-adaha kaleba dhaqdhaqaaqay wadaanoo qaar mas-uulihii biyihii caafimaadkii gargaarkii sida w f b oo kale maalin hore ceelgaal waxay ka bilawday qaybis ay ka bilawday laba kun iyo todoba boqol qofay wax siisay kasoo tag shirkana ay tageen waxbay ka bixiyeen kasoo tag xaafadiiay yimideen ayagana saasay wax wadaan marka qaababkaas waxaan ugu talagalnay marka inay si ay sidaas ku socdaan annaga tan marka maamul ahaan cawada shan boqol aan hadda haynaa oo nagu soo horumartay oo galmudug nooga timid insha allah iyadana waa waxaan marsii doonaa qaab oo markaas maamulka markaas iyagana cawadan kule laga tashan hadii ilaa yihahdo meelihii la geey lahay waxaasoo kale kabacdin insha allah waxaan jecelnahay si wanaagsan oo nidaamsan inaan ku bixino walaaca ugu weyn oo ay dadka beledweyne qabaan ayaa waxa uu yahay in gargaarkii loogu deeqay dadka ay dhibaatadu gaartay in la musuq maasuqo si taa wax badan looga ogaado guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka xuseen cismaan cali ayaan weydiiyey cidda maamulka arrimaha gargaarka gacanta ku haysa
horta gargaarku qaybta marka la yihahdo dhinaca dowladda waxaad ogtahay inay joogaan wasiiro iyo xildhibaano heer federaal ah waxaad ogtahay madaxweynehi hirshabeelle iyo golihiisa wasiirada inuu isagana guddi uu magacaabay oo fatahaadaha ku shaqale iyagana waa nala joogaan golihii wasiirada waxaad ogtahay gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan isagana saasoo kale guddi fatahaad uu magacaabay heer gobol iyo heer degmo isugu jiro marka waxaa la mideeyey guddigii oo heerka gobol iyo heerka degmo iyo guddigii golihii wasiirada hirshabelle waa la mideeyey waa hal qayb waayo qaybtaasaana hadda hawsha maamusho heer federaal ayaga waxaa abaamirta iyo istraatiijiyada iyo waxyaabahaasaan ka qaadanaa marka waxaad moodaa marka mucaawanada ama gargaarku inuu ahayn wax fudud inaysan ahayn ilaa heer federaal ilaa heer dowlad state hirshabeelle ilaa heer gobol sidaasay hawsha u socotaa marka waa maamulka shaqada waabada haynaa laakiin haddana kala dambeyn iyo nidaam iyo kala sareyn ayaa lagu wadaa haddaba sidee dadka beledweyne ku haray ay u arkaan qaabka loo wado gurmadka loo sameynayo dadkii ay fatahaaddu waxyeelaysay qof walba raadiga ka hadlaysaa ka digdiglaynaysaa waa soo soconnaa gurmadaan soo samayno haynaa waa la keena lacag inta lacag annaga aan maqlayno oo dhagahayna aan ku maqlayno oo masaakiin loogu soo talagalay oo jabuuti laga keeno oo hargeysa laga keeno oo puntland laga keenay oo galmudug laga keeno oo xamar laga keenay oo laga keenay inxuu ahayta nairobi ciday faraqa ugu jirtaa cidaasa masaakiinta u maqanoo siina horta waa isweydiin taasaaba isweydiin mudane marka dowladda annaga maba haaynabo masaakiinta shalay idaa madaxeeda ku guurtay haddana biyaha hadday baxaan yaan lagu marmarsiyoonin masaakiinaa wax la siinaa yaan la dhihin ayagaa soo noqonayaan guryahooda ayagaa dhabaandhabanayan musqulahooda ayagaa qodanayaan haddana biyahaan ku dhex jirnaa sariirahaan saarannahay hal habeen ceel jaalla ma aanaan uqaxin dadka joogaan ka midnahay ilmaheena sariiray noo saaran yihiin kii cunto la siinaya sariirtaa lagu korsiinoyaa kii inxoohayta kaadi ahaysdhaa biyuhu ku dhex kaadinooyaa haddana sariirtaan ku naqsanoynaa haye aawa maamulki marka
xuseen xasan dhaqane aad ayuu mahadsan yahay intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo anigoo cabdixaafid bashiir abikar iyo nuur xasan nuur waxa aanu idinkaga tegaynaa tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno haddii lahay inmo sidaas iyo nabadgelyo